meeshan muqdisho horta dee ex control ama meesha la yidhaahdo snuubta lagama controli karo waxay tahay magaaladu markii dawladii dhacday wixii ka dambeeyey si kayro caadihay dhinacyo fara badan uqoray u korortay waxaa la rabaa marka shabeellada hoose bish khaasatan afgooyo iyo meesha la yidhaahdo lafoole iyo siinka dheer dhinacan jaziira horta waxaa la rabaa barcontrolyo fara badan in la dhigo wax qalab sahlaya in baabuurta qarax wada identify garayn karta ama sheegi karana la la geeyo meeshaas oo adduunku aad arkaysa oo buundooyina lahormaraa x-rays ah ama ama raaj raajooyin ah aa la hormaraa ama waxa eeyahan isheeg snip tox waxa laleeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama jeckpointyada la farabadiyo ama gaadiidka soo soo galaya hab lagu controlo markay ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo iscoort gareeyo meesha kale kii tagaan la geenaayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan marka waxaas la hagaajiyo in infiltrationka ama dadka ciidamada shabaabka dhexgalaya laga sifeeyo habka wax loo fulnaayo la hagaajiyo isla xisaabtan uu jiro dadkii wax qabta la abaal mariyo feejignaan ay jirto shabaabka dhexdiisa nafteedana lagu yeesho io sheegay maxaan ku dhahaa dad xogta keenta yani waxyaaba fara badan u baahan tahay laakin de waxaasoo dhan asaas wax ka ah xis amni inuu jiro qorshe amni inuu jiro siyaasad amni oo dawladdan ay leedahay oo sustainable ahoo waari karan inuu jiro